waxaa xaflad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay loo qabtay ardayda dhammaysatay fasalada b b two iyo grade tree ee dugsiga hoose dhexe elimu bora ee magaalada mandheera ardayda iyo macallimiinta ayaa ugu horeyn socod dheer ku soo maray qaar ka mid ah waddooyinka magaalada munaasabadan oo ka qabsoontay gudaha iskuulka elimu bora ayaa waxaa ka soo qaybgalay ardayda macallimiinta waalidiin iyo mas-uuliyiinta dowladda iyo mas-uuliyiinta waxbarashada ardayda ayaa ugu horeyn soo bandhigtay cilmiga ay barteen iyo madadaalo ay ugu talagaleen munaasabadan
the most gracious and the most merciful. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. All praise and thank be to Allah, the Lord of the world and all that exists.
الرحمن الرحيم The most gracious and the most merciful.
Ada aflaco aqoon dhigayo macalin macalin macalin intii u mudnayd adaa maraye adaa aflaco aqoon dhigayo intii u mudnayd adaa maraye amaaniyo adaa wanaag naga mudan macalin macalin macalin adaa mugdigii iftiinshay aqoon adaa mugdigii adaa mugdigii iftiinshay aqoon
waalidiintii munaasabadan goobjoogga u ahayd ayaa bogaadiyey ardayda iyagoo dhanka kale u mahadceliyey macallimiinta hadlayna waxaa waaye oo maanta dhan la sheegay brogaraamka la dhahay oo diintaa lagu soo dara oo seekulaaga lagu soo daraa la dhehe horta brogaraam aada u fiicana u arkahaynaa haddaan waalidiinta nahay maxaa yeelay diinta ilaahay haddii cunugaa laguu baro oo seekulaana laguu baro yaa ka fiican wax horta maxaa la dhahay la heli kara ma aha marka insha allah hortaas aan ku taageerna sidaan aad walaalkeen diidiyaysiis waxaa waaye labadeenna meeshaan iskuulka meeshaan bannaankan labadeenna degan tuwa tuwa u malayna caruurteennii intaay dhammeyey sidii hadda walaalkeenna sheegaayo waxaa waaye qaribu siddeed iyo toban waxaa intaay dhammeyey kullii hadda badi jaamacaddi ay ku jiraan waxaan nag dadka waxa arkaya isha lama tuso marka iskuulka waad arkaysaan caruurti maanta yaa sada- siddeed jir iyo toban jir waxaas akrinayso marka waad markaysiin anaka soomaali haddaan nahay marka waxaa waaye iskuul haddaan badi oo af soomaaliya oo waxaa waaye af swahili iyo waxaas ingeresa iyo haddaan darta ingeresa yar habaa lagu wadaa laakiin af soomaali un bay ku badan yihiin waxaad arkaysay marka maanta iskuulka caruurta yaryaradda siddeed jir toban jir waxay hablaysa waa maqlaysa afkana kenya marka waxaan soo anahay caruurta wax ku baranaya waxaa waaye waa afkan kingeresa iyo kiswahili soomaali maaha
dhanka kale mas-uuliyiintii ka kala socday dowladda iyo mas-uuliyiintii waxbarashada ayaa dhankooda bogaadiyey bandhiggii ay sameeyeen ardayda waxa ayna waalidiinta ugu baaqeen inay garab istaagaan macallimiinta
wixii ilmaha ay maanta meeshan ku soo bandhigeen waa wax cajiib ah ayadoo saas ah iskuulka dana waxay ka cabanayaan mishaar macallimiintii waalidkii lacag ma bixiyaan dhibkeeda ay leedahay anigoo kaftama haddaabaan inka qaana tii secondary waxaan u malaynaa tii primary in laisku cadbiyo ma fiicna lacagta secondary badnaan jirti lacagta secondary waa ninka qaani waxaan u malaynaa hal waalid oo maanta secondary lacag bixinayo ma laha maadaamaad secondary bixinaynin waxaan inka codsanaynaa lacagtan yar oo ilmahan wixii ay soo bandhigeen waa wax cajiib ah wallaahi cunug maanta waxa akrinay hadduu nairobi akhrisan lahay bishii waxaad bixin leedeen antaamkii konton kun aad bixin leedeen waana la bixinayaa macalliinta ilmaha oo secondary waana laga qaaday county government kheer alaasi oo asigu yahay gaabana marka midaan kale oo primary oo laba kun eh ama kun iyo shan boqol eh inaan macallimiinta aan ku dhibayno ma meesheeda tafadal macallimiinta yaa lagu dhibaynin maxaa yeelay ilmahaad meesha ku aragteen oo waxyaalaha inoo soo bandhigeen oo faswaacili ku hadlaayeen af ingiriis ay- hadda mar dhow waxay ku hadlaayeen french german ay ku hadli doonaan waxaas kulli yaa bari macallin ayaa bari sinibo sisi kama wazazi tunaenda nje tunafanya deals, na nilisema juzi pia mheshimiwa, na ile deals ina, tunafanya inaweza kulipa wewe mwalimu hata miaka mbili, lakini wewe umepeana mtoto mwalimu amefanya yeye mtu, uh, mtu mwenye anajua kitu, na saa hii wakati unalizwa kitu kidogo ya kulea au na pia kupatia mwalimu mshahara, ukikataza hiyo ni mzuri. marka macallimiinta loo dadaalo maxaa yeele macallin hadduu arto moraal yeesto waxtarkiisna waa badnaana moraal hadduu dhacana waxtarka muxuu noqonaa hoos ayaa u soo noqon cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera